wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa hay-adda c b d ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug tobabar uga furtay maamulada degmooyinka galinsoor iyo dhabad waxaana kulanka goobjoog ahaa maamulada degmooyinka galinsoor iyo dhabad maamulka degmada gaalkacyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug gudoomiyaha gobolka mudug cabdinaasir cabdulaahi cabdulle ayaa ugu horeyn ka warbixiyey ujeedada kulanka
iyo idimo anaan koley anugu idima dirin dood iyo wax jiidjiid iyo wax kala maaragtay riixasho waxaan idiin diray dadka aad u tihiin maxaan ku idhahda hormuudka aad u tihiin inaad u horseedaan haddii ilaahay idmo inaad adinku maxaan ku idhaahdaa wanaag inaad u horseedaan haddii ilaahay idmo waana ku filan dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug axmed cismaan aadan qooje ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wada jira looga shaqeeyo ilaalinta nabadda iyo isdhexgalka bulshada degmada gallinsoor iyo dhabad maamuladeedii iyo dadkeeda waxgaradka ah ayaa fadhiya maanta meeshan dadkan waa dad ehela oo wada dhashay waa dad dhaqan iyo dhaliyo iyo dhareer wadaagba ah waa dad aan maalin iyo hameen midna kala maarminin waxyaalaha yaryar ee ardaaliintu ka shaqeeyaan ayaana xoogaha waxay kala dhex dhigaan dadka wax aan macna ka soo baxaynin maanta meeshan waxaa la iskugu kin keenay inaad hoggaan u noqotaan nabadda iyo dib heshiisiinta iyo isku soo celinta dadkaas walaalaha ee muddada xoogaa kala erdhaysnaa tababarkan oo socon doona muddo saddex maalina ayaa diradda lagu saari doonaa sidii bulshada ku nool degmooyinka galinsoor iyo dhabad ay ugu noolaa lahaayeen nabad iyo xasilooni meeshana looga saari lahaa khilaafka bulshada dhexdeeda ku soo laalaabta mar kasta